isbitaalka degmada balcad oo uusan maraaxiil shilgidisan hamaray weliba uu saado sameeyahay horumaro shilgidisan kaasoo iyo iska kaaladahayna bulshada iyo maamulka degmada oo garab dhaqaale ku helayaana hay-adda soosa silanka adeega bulshada danyarta ee ku nool degmada iyo deegaanada kale ka hareeraysana mas-uuliyiin ku tirsan hirshabeelle iyo kormeerka seedan isbitaalka guud ee degmada balcad oo qeybo cusub laga kordhiyay iyo maamulka isbitaalka kan degmada balcad ku bogaadeen sidii oon iska kaashadeenna horumarinta isbitaalkan oo muhiima ee nololo bulshada meelasey ku noolaa kormeerka kuriyada waliba meelasey ku hadalay xildhibaan xasan maxamed xaaji oo kamid ah golaha wakiilada hirshabeelle iyo agaasimaha hay-adda soos cabdiqaadir dhaqane welina ayuu ka dhiirigeliyeen maamulka iyo bulshada inyos islaqaan ay kuwadaan horumarinta isbitaalka sidoo kalena iyo garab suruma doonaan waliyo kale unbaahdan aniga waxayga mahadnaqay u badnaan doonaan oo ugu horeeyo guddiga degmada guddiga isbitaalka guud ee degmada balcad maamulka degmada balcad oo asagana garabkeyga mar walba ahaa muxuu ahaa hay-adda sos s o s oo ii muujisay wanaag waxaa garab taagantihiin ummaddiina wax kastoo la bixiyana guddigaa bixiyey waxaan idiin sheegaa waxa aad u walwalayseen qaybta qaliinka negasti wiig shaqaalihii igoo tababaran ay nala fadhiyaan kii suuxyaha ahay dhakhtarkii intaasna efort waxay ku timid marka waxa ay iyaga bixiyaan gacan aaminay gelaysay annagana waxbaan ku kabayna guddiga haddaana balcad ma iska jiifin alxamdulilah waxaa xasuustaa tookadii hore isbitaalka markaan nimaano oo shir aan ku qabsanayno geedka hoostiisa la fadhiisan jira maanta horta alxamdulilah howl howl aad u qurxan oo isbitaalka leeyahay oo qurux badan aan fadhinaa marka tiimka iyo shaqaalaha iyo kooxda yaroo hooshaas kusu dabariday guddiga u horeeya waa mahadsantihiin dareemahaasna waxaa igu dhalinayo dadka deegaanka joogo iyo waxqabadka aan arkay ee qabsadeen ummad walba bulsho walba oo horumar gaarto ayadaa isgaarsiiso horta ummadeeda dad ka mid ah isxilqaamto ayaa horumar gaarsiiso gudoomiye ku-xeenka amniga degmada balcad muuse nuura shucayb ayaa waliba usumahanagay maamulka socoona wasaaradda caafimaadka ku dalbaday taageero dheeraad ah oo la kasii horumariyo isbitaal kunga wixii ammaan wixii la sheego guddiga la ammaano maamulka la ammaano intaasoo dhan waa wada maqalnay ammaantaas waxaa kale oo nambar wan ka ah maamulka degmada balcad wax nabad lagu keenay ayaa meeshan ka socoto isbitaalkan arkaysid dhul bannaanay ahayd waa la jajabsaday wakhtigii dowladdii dhexe miraheeda ilaahiyaa mahadda iskale intaanoo shaqaale ka shaqayhayaan waa ku mahadsan yihiin insha allahu xildhibaanka waxaan ugu duceeyeynaa xildhibaanka inuu arrintaas sii wado wasaaradda caafimaadkana waxaan ka codsaynaa codsiyaa leena anake wasaaradda hirshabeelle waaye marka inay arrintan si fiican hay-adaha kale kusoo xirto garab ku siiso dhanka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa sheegay intii marwel muhiimata iska taladowka bulshada oo la xoojiya soona ballan qaaday ka wasaarad ahaan iniyoo xooga saara doonana dhammaystirka baahida isbitaalkunga not necessarily reer balcad bis ma anficaysa dokumentigaas wuxuu anfici doonaa bulshooyinka kale ee degmooyinka kale ee guud ahaan hirshabeelle iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan in kudayashaad mudantiin qudwa xasanatiin on behalf of the ministry of health waxaan idin ballanqaadi doonaa wax walba oo support ah ee aan awood oo ay ka mid tahay inaan donors fara badan idiin engage garayno inaan maxay ahayto hay-ado badan oo partnerskeenna idiin engage garayno dhahno hala support garay isbitaalkaas idinkama bakhiili doono insha allahu tacaala